tirintii cutubka shan iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer bani israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markaad gaadhaan dalka rugtiinna ah oo aan idin siinayo haddaad doonaysaan inaad rabbiga qurbaan dab ugu bixisaan kaasoo ah qurbaan la gubo amase allabare aad nidir ku samaynaysaan amase qurbaan aad ikhtiyaar ku bixisaan amase idihiinna joogtada ah inaad caraf udgoon rabbiga ugu bixisaan lo'da ama idaha haddaba kii wax bixinaya qurbaankiisa ha ku bixiyo rabbiga awoodiis qurbaan haruun ah ee faah toban meelood loo qaybiyey meeshiisa oo bur wanaagsan ah oo lagu daray hin rubacood oo saliid ah oo khamri ah qurbaan cabniinka hin rubacood waa inaad qurbaanka la gubo ama allabariga ula diyaarisaa wan kasta oo wankii weynaa waxaad qurbaan haruun ah u diyaarisaan ee faah toban meelood loo qaybiyey labadiisa meelood oo bur wanaagsan ah oo hin saddex meelood meel saliid ah lagu daray oo qurbaanka cabniinkana waxaad u bixisaan hin saddex meelood meel kamri ah oo rabbiga u ah caraf udgoon oo markaad dibi u bixinaysid allabariga la gubo amase allabari aad nidar ku samaynaysid amase qurbaanno nabaaddiino oo aad rabbiga u bixinayso markaas ee faah toban meelood loo qaybiyey saddexdiis meelood oo bur wanaagsan ah oo lagu daray hin nuskeed saliid ah qurbaan haruudh ha ula bixiyo dibiga qurbaanka cabniinkana waa inaad u bixisaa hin nuskeeda khamri ah kaas oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo caraf udgoon rabbiga u ah oo sidaas ha loo sameeyo dibi kasta ama wan kasta oo weyn ama wan kasta oo yar ama orgi kasta oo yar intaad diyaarinaysaan sida tiradu tahay mid kasta u sameeya inta waddaniga ah oo dhammu waxyaalahan sidaas ha u sameeyaan markay bixinayaan qurbaan dab lagu sameeyo oo caraf udgoon rabbiga u ah oo haddii shisheeye idinla degan yahay ama mid kasta oo idindhex jooga qarniyadiinna oo dhan hadduu doonayo inuu qurbaan dab lagu sameeyo rabbiga ugu bixiyo caraf udgoon sidaad idinku yeeshaan isna waa inuu yeelaa oo ururkiinna oo dhammu waa inaad idinka iyo shisheeyaha idinla deganu lahaataan qaynuun keliya kaas oo ahaanaya qaynuun ab ka ab waayo sidaad idinku tihiin shisheeyuhuna waa inuu rabbiga hortiisa sidaas oo kale ku ahaadaa oo idinka iyo shisheeyihii idinla deganuba waa inaad lahaataan isku sharci iyo isku qaynuun markaasaa rabbigu haddana muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa dalka aan idin geynayo markaad gaadhaan oo aad dalka cuntadiisa cuntaan waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan sare loo qaado cajiinkiinna ugu horreeya waa inaad ka bixisaan moofo ah qurbaan sare loo qaado oo waa inaad taas sare u qaaddaan sidaaad sare ugu qaaddaan qurbaanka hadhuudhka ee laga qaado meesha hadhuudhka lagu tumo oo cajiinkiinna ugu horreeya waa inaad rabbiga uga bixisaan qurbaan sare loo qaado tan iyo ab ka ab oo markaad qaldantaan oo aydaan wada xajin amaradan oo dhan oo uu rabbigu muuse kula hadlay xataa wixii uu rabbigu muuse idinkaga amray oo dhan tan iyo maalintii rabbigu amarka bixiyey ilaa tan iyo ab ka ab markaasaa haddii qaladkii kama loo sameeyey iyadoo aan shirku ogayn shirka oo dhammu waa inay qurbaan la gubo aawadiis dib yar rabbiga ugu bixiyaan caraf udgoon isaga iyo qurbaankiisii hadhuudhka iyo qurbaankiisii cabniinka iyo orgi ah qurbaanka dembiga oo ha loo bixiyo sida qaynuunku leeyahay oo shirka reer bani israa'iil oo dhan waa in wadaadku u kafaaro gudaa oo markaas iyaga waa la cafiyayaa maxaa yeelay waxay ahayd qalad kama loo sameeyey oo iyana waxay qaladkoodii u keeneen qurbaankoodii kaas oo ahaa qurbaan dab loogu sameeyey rabbiga iyo qurbaankii dembigooda rabbiga hortiisa loogu bixiyey oo shirka reer banu israa'iil oo dhan iyo shisheeyaha iyaga dhex degganba waa la cafiyi doonaa waayo qaladkaas dadka oo dhammu kama bay u sameeyeen oo haddii qof keliya kama u dembaabo isagu waa inuu qurbaanka dembiga u bixiyaa ceesaan jir ah oo qofkii qaldamay waa in wadaadku u kafaaro gudaa naftiisa markuu qofkaas kama ugu dembaabo rabbiga hortiisa si uu isaga u kafaaro gudo oo markaas isaga waa la cafiyi doonaa waa inaad isku sharci keliya u yeeshaan kii kama u qaldama ha ahaadee waddanigii reer banu israa'iil ku dhex dhashay ama shisheeyihii iyaga dhex degganaaba laakiinse qofkii gacan kibir leh gef ku sameeyaa hadduu waddani yahay iyo hadduu shisheeye yahayba kaasu wuxuu caayay rabbiga oo qofkaas waa in dadkiisa laga gooyaa qofkaas dhammaantiis waa in laga gooyaa oo dembigiisuna waa inuu korkiisa saarnaadaa maxaa yeelay isagu rabbiga ereygiisuu quudhsaday oo amarkiisana wuu jebiyey oo intii reer banu israa'iil cadladii joogeen waxay heleen nin maalintii sabtida qoryo guranaya oo kuwii helay isagoo qoryo guranaya waxay u keeneen muuse iyo haaruun iyo shirkii oo dhan oo markaasay xidheen maxaa yeelay waxa isaga lagu samayn lahaa ayaan weli la caddayn markaasaa rabbigu muuse ku yidhi ninka hubaal waa in la dilaa oo shirka oo dhammu waa inay isaga xalada dibaddeeda ku dhagxiyaan markaasaa shirkii oo dhammu waxay isagii keeneen xalada dibaddeedii kolkaasay dhagxiyeen oo wuu dhintay sidii rabbigu muuse ku amray kolkaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad iyaga ku amartaa inay iyagu ab ka ab farqiyaan darfaha dharkooda iyo inay faraqa daraf kasta u yeelaan xadhig buluug ah oo wuxuu idiin noqonayaa faraq aad fiirsataan oo aad rabbiga amaradiisa oo dhan ku xusuusataan inaad samaysaan si aydan u raacin qalbigiinna iyo indhihiinna aad daacadnimo la'aan ku raaci jirteen laakiinse aad xusuusataan oo aad samaysaan amaradayda oo dhan oo aad quduus u ahaataan ilaahiinna anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo dalkii masar idinka soo bixiyey inuu ilaah idiin ahaado aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah